ku imanaysaa ilahay wuxuu isku sifeeyey inaad ka leexiso wahuwa alkamaalu lmutlaq almutadamin lilumuuri alwujuudiya buu keenaya arrimo jiro o dhan iyo macaani sugan mar kastoo mawsuufkii uu badan yahay shayga lagu sifeeyey alati kulama kanat akara fi lmawsuuf hadday ku badato ka la sifaynayo wa akmalna ay tahay kana biha akmal aclaa min gayrihi markaa sifaadka rabbi subxaanahu watacaala way fara badan yihiin waana qaar dhamaystiran wey kana lahu maal aclaa wa kana axaqa bihi min kuli ma siwa maalkaa saraynta badan amba sifaadkaa koraynta badan cid walba rabbi isagaa kaga xaqla wey bal yastaxiil waxaa reeban oo mustaxiil noqonaysa an yashtarika fi lmaal aclaa almutlaqi itnaan inay lababa wadaagto waayo hadday dhinac ka sinmaan dee midkood ka kale uma ahaanayo maalulaclaa inuu ka sarreeyo ka kale markaa rabbi keligii baa iskale ee markaa cibaaraadka mufasiriintu lilahi maal aclaa wlilahi maal aclaa ee cibaaraadka mufasiriintu aqwaal dhowr ay ku fasiraan laakiin ilaahay waxuu waafajiyey buu leeyahy ibn abi ciisa alxanafi waxa ilaahay waafajiyey aqwaashooda jamcisay oo kulmisay cidda ilaahay hanuuniyey marka almaal laclaa waxa uu keenayaa kow asifat lculya rabbi sifaad sarrayn badan inuu leeyahay kaa uu keenaya waxa kaluu keenayaa cilma alcaalimiina cilma alcaalimiina biha kuwa caalimiinta ah ku cilmiga leh maaragtay cilmigoodana uu keenaya waxa uu keenayaa oo kale wujuudkii maaragtay jiritaankiisa cilmi ahaan iyo la ka warramid laga warramo iyo cibaadada ay caabudayaan addoommadiisu kuna caabudayaan biwaasitati alcilmi waalmacrifa ayay ku caabudayaan maaragtay taasoo haabit ku ah quluubta kuwa ilaahay caabudaya ee rabbi xusaya markaa afar macnayooba meesha waa iman karaa marka walilahi almatal aclaa leeyahay mar waxa weeyaan hubuutu sifaati alculyaa lilahi subxaanahu watacaala inay ilaahay u sugan tahay sifaatku rayn badan inay rabbi u sugan yihiin sifaadkaasi addoommadu ha yaqaanaan ama yaanay aqoonin wahada macnaa qawlu man fasaraha biifa walilahi almatal aclaa waa culimada ku fasiray maalkaasi inuu yahay alle sifaadkii subxaanahu watacaala qowl kale wuxuu odhanayaa maalan waa sifaadkan tiritaankooda fi lcilmi washucuur cilmiga ay ku sugantahay iyo dareenka iyo wa macnaa qawli man qaala min asalaf alkhalaf waxay leeyihiin inahumaa fii quluubi caabidihi wadaakirihi maalkan la sheegaya waa shayga ku sugan quluubta dadka caabuda ee ilaahay xusa shayga ku sugan ee macrifada iyo aqoonta ah quluubta dadka ilaahay dhab ahaan u caabudaa ee ilaahay xusa oo maxay ah inay ilaahay gartaan min macrifatiha ilaahay xusitaankiisa ah ilaahay jecelaanta ay jecel yihiin ah ilaahay weynayntaay weynaynayaan ah tacdiimintiisa ah ka baqashadiisa ah rajayntay raxmaddiisa rajaynayaan ah tala saarashadiisa ah u noqoshada isaga u noqonayaan dhammaan waxyaabahaasoo dhami wa hada aladii fii quluubihim oo quluubta dadka wanaagsanee saalixiinta ku sugani min almaal aclaa kaas ayaa ka mida bay leeyiin maalka sarraynta badan laa yushriku fiihi kayru aslan cid kaloo ilahay la wadaagtaana ma jirto wey bal yakhtasu bihi fii quluubihim xataa quluubtooda markay tahay dhexdeeda ilaahay baa sidaa la gaaraa wey sida maaragtay daatadiisuba rabbi uu gaar u leeyahay subxaanahu watacaala markaa mufasiriintu qowlkan leh maxay ku fasireen macnuhu waxay leeyihiin ahlu samaawaati yucadimuuna kuwa samaadka ku sugan ee malaa'igta iyo khalqi kaloo inaan aqoonba oo noqon kara ilaahay subxaanahu watacaala way weyneeyaan rabbi way jecel yihiin ilaahay way caabudayaan wa ahlu ardina kadalik saas oo kale wey walow shirkiba ha dhace ciddii caasiyaysaa walow haba caasido cusubanba ha yimaadeen sifaadkiisa qaar arlada jooga haba diidaani marka fa ahlu lardi mucadimuuna lah ilaahay bay weyneynayaan waa maaragtay mudilluun weeye way u khuduucayaan ilaahay bay subxaanahu watacaala u dulaysan yihiin wey walahu man fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanituun walahu rabbi wuxuu leeyahay man fi samaawaati waalardi samaadka arlada kuwa ku sugan kullun dhammaantoodba lahu allomba qaanituun kuwa isu dhiibay oo u khuduucsanaa yihiin marka amba qasab ha ugu khuduucaan amba wadaacaba ha ugu khuduucaani afa kayra diin illahi yabquun walahu aslama fi samaawaati waalardi dawcan wa karha wailhi turjacuun dawcan wa karha marka qowlka saddexaad ee lagu fasiro maalkan walilahi almaal laclaa waa sifa waa dikru sifaatihi bay yidhaahdeen waa ilaahay sifaatkiisa oo la xuso oo la sheego weeye ma arkaysaa iyo waalkhabaru canha in laga waramo wa tansiihuha iyo in sifaadka laga hufo min alcuyuub wax ceeb ah iyo waxaa kala dhinaanshaanba naqsi iyo tamthiil khalqiga lagu shabaho oo loo ekeysiiyo qowl afraad wuxuu odhanayaa walilahi almathalu laclaa waa maxabatu lmawsuufi biha ilaaha sifaadkaa ku sifaysan in la jeclaado weeye ilaaha samiica waa in la jeclaado basiirkaa waa in la jeclaado caliimkaa waa in la jeclaado xayigaa in la saas oo kale markaa waa jeclaan la jeclaanayo alle subxaanahu wa tacaala iyo walikhlaasu lah iyo ilaha in cibaadada loo barax tiro watabakulu calayh in la tala saarto walinaabatu ilayh iyo in loo noqdo wa kulamaa kana aliimaanu bisifaati akmal mar kastoo dadku ilahay sifaatkiisa sidaa ay u rumaynayaan iimaankoodan kaamil buu noqonay kaana hada alxubu walikhlaasu aqwa marka cibaaraatu salaf raggaa hore marka cibaaraadkooda amba weedhahooda la ysu soo ururiyo waxay ku dul wareegayaan macnayaasha afarta ah ee maaragtay sheekhu xusay raximahu llahu tacaala markaa iskaa hor iman maayaan walahu mathalu laclaa iyo laysa ka milihi shay-un iska hor iman maayaan wax tacaaruda amba iska hor imaanshoola udhaxeeya ma jiraan wey sida ragga qaarkood maaragtay ay damceen ee waxaa weleen inay iskaga hor keenaan sida axmed ibnu daawud ibnu abi duaad alqaadi oo maalan iska ahaa nimankaa baas nimankaani ku dhacday ahaan jiray ee markaa laysa ka milihi shay ka milihi awjuh licraab baa jira markaa marka la dhex taagaya luqada carbeed markaa ka milihi dhowr weji ayay lagu icraaba icraabtaana macnuhu ku xidhmaya midkood waxa weeyaan kaafkan ka milihi kaafkaa ku jira ilan walilaahi almathalu laclaa baa la yidhi rabbi mathal uu leeyahay sifaadkaasa amba maar jeclaantiisa amba sifaadkiisoo la sheega ah amba maaragtay jiritaanka iyo dareenka shucuurta addoomayda saalixiinta ku qarsoonba ah kaafkaasi waa sila bay culimmadu yidhaahdaan sila macnaha sila waxay u leeyihiin waxaa loo siyaadiyey lita'kiid luqada carbeedna waa lagu yaqaanaa bay yidhahdeen laysa ka mili fataa suhayrin khalqu yuwaasiihi fi lfadaa'ili lidalika macnuhu markaa muxuu noqonaya laysa ka milihi shay haddii kaafku markaa noqdo sila uu noqdo amba saa'id uu noqdo milahu waxay noqonaysaa khabarka ficilka amba xarafka layse la yidhaahdo ismiguna wuxuu noqonayaa shay buu noqonayaa oo markaa wuxuu noqonayaa laysa ma ahaanin shay-un shaynaba ma ahaanin milahu ilaahay miliga uu leeyahay sifaadka uu leeyahay iyo jeclaanta addoommadiisu ay jeclaadaan iyo sheegitaanka ilaahay sifaadkiisa la sheego axad lihi ma jiro wey laysa milahu shay-un laysa shay-un milahu sidaasuu noqonaya oo markaa miliga matalkaas ka sarraynta badan matalkaa sarraynta badan uu rabbi leeyahay cid lahi ma jirto wey waxa uu leeyahay sheikhu wahada wajhun qawiyu xasan tacrifu alcarabu macnaaha fii luqatiha walaa yakfaa canha idaa khudibat bihi carabina maba garan weydo haddii sidaa lagula khiaabo kaafka in la siyaadiyo aanay luqada carbeed u iskaga badayay wejiga labaad ee craabta wuxuu noqonayaa mithlu laysa ka milihi shay-un ismiga oo ah mithli ilan kaafku xaraf weeyaan hadda eh miligaasi ayaa saa'ida bay leeyihin oo macnuhu markaa muxuu noqonaya laysa ma ahaanin ka huwa rabbi oo kale kii hore sifaadka rabbi oo kale amba miligiis oo kale kani wuxuu noqonayaa laysa ka huwa rabbi oo kale ma ahaanin shay-un shaynaba ma ahaanin oo markaa milidu ayaaba siyaadaa bay leeyihin wa hada alqawlu baciid buu isagu sheekhan leeyihi waayo luqada carbeed waxaa iska macruufa milidu waa ismi weeye qawlka odhanaya ismiga qawlka odhanaya xarafka ayaa saa'ida ayaa ka wanaagsan buu leeyahay in la yidhaahdo ismiga ayaa saa'ida wejiga saddexaad wuxuu odhanayaa annahu laysa hamma weeyaan hamma u laftigaasi noqonaya uma maaha annahu laysa hamma siyaadatun aslan wax siyaado la yidhaahdo meesha maba jiraan kaafkuna saa'id maaha miliduna saa'id maaha macnuhu muxuu noqonayaa waa baab kaloo luqada carbeed macruuf ku ah oo maalan qof ayaad u qaadan weyday ficil uu sameeyey waa qof aad ku ogeed qof dhowrsan oo nadiif ah oo raganimo leh oo caqli leh markaasaa waxaad ku tidhi miluka laa yafcalu kada dee adigoo kale waxaa ma sameeyo miluka miluka laa yafcalu kada ey anta laa tafcalu dee isamayn maysa adigu macnaha markaa macnuhu waxay leeyihiin milidan waxaa loo keenay lilmubaalaqa arrinta ayaa lagu xeelfogaanaya inaan ilaahay cid lamid ima aanay jiri karin markaa macnaheedu wuxuu noqonayaa bay leeyihiin mubaalaqa ahaan laysa ka milihi rabbi sifaadkiisa mid lamidi maba ahaanin milu mid la masalolooba low furida lmilu haddii la qadaraba haddii la qadaraba oo kaba soo qaada ay arrintu noqoto fakayfa walaa mila lahu haddaba sida xaaladdu noqonaysa haddaanu rabbiba lahayn mid isaga u dhigmaba oo u dhig ahba waqila kayra dalikna waa lagu fasiray saas oo kale waxa u leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala marka adigu ka muslim ahaan haddii aad u intisaabayso qoladan ahlusunna waljamaaca amba alfirqatu naajiya waxaad qabsataa un adigu aayaddaas laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa uu isku sifeeyey uma eeka sifaadka khalqigiisa uu leeyahay samiicu lbasiirna waa isbaat oo ilaahay uu sifaat leeyahay oo uu wax maqlo oo wuxuu arko buu ilaahay kugu caddeeyey wuxuu kaluu ku caddeeyey sifaadkiisa iyo sifaadka khalqigu marnaba inaanay isu ekaanin khalaqa ilaahay wuu abuuray alkhalqa makhluuqii buu rabbi abuuray bicilmihi xaala kownihi caalima isagoo rabbi ku cilmile bihim ayaga cilmi buu rabbi ku abuuray khalaqa rabbi wuu abuuray alkhalqa buu abuuray bicilmihi ay xaala kownihi caaliman bihim isagoo rabbi ku cilmile buu abuuray khalaqa waxay macnaheedu noqotay awjada wuu jirsiiyey wa ansha'a wuu curiyey wa abdaca wuu bilaabay intaasoo macnaba uu yeeshaa ficilkan waxaa kaloo u yeeshaa khalaqa macnaheeda ah qadara rabbi wuu sar jaray khalaqa alkhalqa alkhalqu waa masder weeyaan wa huwa hunaa bimacnaa almakhluuq khalaqa wuu abuuray alkhalqa ay almakhluuqa kan la abuuray buu rabbi abuuray bicilmi xaala kownihi caaliman bihi isagoo rabbi ku cilmilo ogsoon khalaqahum caaliman bihi wax kastoo ku imanayuu rabbi ogaa maarag alaa yaclamu man khalaqa wa huwa aladiifu alkhabiir miyaanu ogsoonayn ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga abuuray ee weliba utudhidda badan ee xogogaalka ah mar kale ilaahay wuxuu yihi wa cindahu rabbi agtiisa waxaa ku sugan mafaatixu lgayb gaybka furayaashiisa laa yaclamuhaa ma oga mafaatixdaasi ilaa huwa isaga mooyaane wayaclamu rabbi wuu ogyahay maa fi lbari waxaa ku sugan iyo walbaxri wamaa fi lbaxri waxaa ku sugan wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleeni ma dhacdo waa caleynta hadda meeshu ku dhufatay geedka kama dhacdo ilaase hadday dhacdo yaclamuhaa rabbi wuu ogsoyi walaa xabbatin mid siida amba midhi ma ahaanin fii dulumaati alardi allada madoobadeeda laguma dhex rido walaa radbi mid qoyini ma jiro walaa yaabisin iyo mid qalalan ilaa si hadduu jiro fii kitaabin buu ku sugayay mubin cad wa huwa aladii yatawafaakum billayl waa ilaah habeenkiiduna obsada waa layna obsanayaa nafteenan o dhan ba iska tegaysa dhaqdhaqaaqeeni dareenkeeni waxgaradkeeni midna ma jiro wayaclamu waa ogsoon yahay maa jaraxtum binahaar maalintii waxaad samaynaysaan rabbi waa ogsoon yahay markaa qofka muslimka ahi waa inuu ilaahay usugo cilmi khalaqa alkhalqa bicilmihi rabbi inuu wax ogsoon yahay ha odhan sidii muctasilada laa yajhal waqadara rabbi wuu sarjaray lahum khalqigii wuxuu u sarjaray aqdaaran qadaro ayuu rabbi u qadaray shay kasta qorsho ayuu rabbi u dejiyey waqadara rabbi wuxuu u sargooyey amba u jaangooyey lahum iyaga aqdaaran qadaro waxyaaba iyaga haleelayaan ba ay leeyihin wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira mid waliba qorsho iyo nidaam baynu ku soconayna inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar layskama socdo wa kaana amru llahi qadara maqduura aladii khalaqa fasawaa waa ilaaha intuu abuuray simay waladii qadara fahadaa waa ilaaha intuu sar jaray wax u qadaray haddana hanuuniyey ee mid waliba maxaasintiisu garanaya khalqiga ka ugu yar ee ugu liita ayaa wuxuu garanayaa kayfa yaciish ilaahay baa ku hanuuninaya waa kaas wada raacaya intii isku jinsi meelooda marayso say u noolaadaan baad arkaysa say u soconayaan baad arkaysa o adigaa maaragta markaa mid waliba qorshahaasuu ku soconaya ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala u abuuray samaawaadka iyo arlada intaanu abuurin konton sannadood ka hor ayuu ilaahay u dejiyey qadara allahu maqaadiira alkhalqi khalqiga qorshayaashiisoo dhan ayaa ilaahay meel dhigay qabla an yakhluqa asamaawaati walard sanaadkii arlada intaanu abuurin bihamsiina alfi sana konton kun oo sannadood wa kaana carshuhu callamaan carshigiisuna markaa wuxuu aabiyey korkooda wadaraba wuxuu u yeelay rabbi lahum khalqigii ajaala muddo ayuu u yeelay ajal naf waliba aanay dhaafayn wadaraba wuxuu yeelay lahum ayaga aajaala muddooyina rabbi wuu yeelay aajaala alkhalaa'iq markii ajashaadu dhimaato ee timaado ma dhaafaysid faidaa jaa ajaluhum qof walba muddadiisu markay timaado ee muddooyinkooda ay timaado laa yastakhiruun dib uga dhici maayaan saacatan xilliya asaaca marka qur-aanku sheegayo waxaa loo jeedaa daaifa min asaman wakti yar walaa yastaqdimuun kamana hor dhici karaan xilligaaga umaad baxaysaa wamaa kaana linafsin an tamuut nafina ma lahaba inay dhimanto ilaa biidn illah cidanka alla inay ku dhimato mooyaane kitaaban muajala kitaab bay ku dhimanaysaa la mudeeyey oo ajalaysan ma arkaysa marka axaadiista qaarkood waxay tilmaamayaan xidhiirinta qaraabada la xidhiidhiyo ee wanaagga lagu xidhiidhiyo inay maaragtay siyaadatu lcimr ay ka dhalato oo ilaahay cimriga siyaadiyo culimada qaarkoodna ay yidhaahdaan ilaahay wuu barakeeya laakiin ducooyinka oo kale uu qofku ducaysto cimri dheerar amba loogu duceeyaa ma keenta bay leeyihiin maaragtay cimri dheerarka xadiis uu warinayo muslim cabdillaahi bn mascuud ayaa wuxuu sheegay ummu xabiiba oo rasuulku qabay oo sawji nebi sal alay slam ahayd radia allahu canha ayaa waxay tidhi allahumma amat maaragtay allahuma amticnii bizawji rasuuli llahi sal alay slam ilahay oo sawjkayga igu raaxeeyo iida oo ha iga dilin wa biabi abi sufyaan iyo aabbahay abi sufyaan iyo wa biakhii mucaawiya iyo walaalkay mucaawiye ilaahay ou ii daaberiyo qaala faqaala nebi sal allahu alay wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi laqad sa'alti illaaha liaajaalin madruubatin ilaahay waxaad weydiisatay ajal uu xadiday ajal la yeelay baad ilaahay weydiisatay iyo wa ayaamin macduuda iyo maalmo la tiriyey oo go-an iyo wa arsaaqin maqsuuma iyo risiq la qaybiyey oo qadarkaagu inaad ku leedahay lan yucajila shay-an qabla ajalihi ilaahay kama sdadejiyo shayna ilaa ajashiisu timaado walan yuakhira shay-an can ajalihi shay kalena muddadiisa ilaahay dib ugama rido walow kunti sa'alti illaaha haddaad se ilaahay weydiisan lahayd an yuciidaka inuu kaa badbaadiyo min cadaabin cadaab inuu kaa badbaadiyo fi nnaar naarta dhexdeeda ah iyo wa cadaab fi lqabri kaana khayran wa afdal taasaa kuu dhaabi lahayd intaad tanna weydiisanayso go-an ee ilaahay meel dhigay taasaa kuu dhaami lahayd buu rasulku yihi alayh salatu wasalaam idan markaa culimmadu xadiidkan waxay ka qaateen cimri dherarka beryadiisu maaragtay inaan fi ducaa saasi oo kale aanay haabit ku ahayn inkasta oo ay sugan tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida kamaa adunnu anas oo kale inuu ducaynayay laakiin markaa qofku haddii qaraabada uu xidhiiriyo oo kale axaadiis ba ayaa ku soo arooray tilmaamaya in maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay uu ku dheereeyo cimriga axaadiis baa jirta weliba صaxiixa oo haabit ah ayaa sugan walam yakfa kama qarsoomin calayhi calى allah alle kagama qarsoomin shay-un shayna qabla an yakhluqahum intaanu abuurinba ka hor intaanu abuurin ayaa wax kastoo inaga dhacaya amba inagu dhacaya aanay ilaahay kama qarsoonayn walam yakfa kama qarsoomin alayhi calayhi cala allah iyaga shay-un shayna kama qarsoomin rabbi qabla an yakhluqahum intaanu abuurin iyaga ka hor wacalima ilaah wuxuu ogaaday maa waxbuu ogaaday hum ayagu caamiluuna ay samayn doonaan alaykum asalaam qabla an yakhluqahum intaanu abuurin ka horba cid waliba waxay samayn doontuu rabbi ogaaday wacalima wuxuu ogaaday maa hum caamiluun waxay samayn doonaan qabla an yakhluqahum intaanu abuurin rabbi u ogsanyi subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu doono ayuunbaa dhacaya oo xataa ma waxay sameeyaan buu rabbi ogaaday xataa kuwa naarta galaan markay maaragtay cataabaan ee ilaahay weydiistaan inuu adduunyada dib ugu celiyo xataa haddii la celin lahaa waxay samayn lahaayeen baa rabbi ogi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii dib loo celin lahaa baa ilaahay leeyi oo intaan naarta ka saaraan adduunyadii geyn lahaa oon cimri ku siin lahaa oon rasuul u tiri lahaa lacaaduu waxay ku noqon lahay limaa nuhuu canhu mar kale ilaahay muxuu yidhi walow calima allahu fiihim khayran ilan dadkan aad ku daalayso mararka qaarkood ayaa dad aan khayr lahaynba ah markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy walow calima allahu rabbi hadduu ogsoon yahay fiihim iyaga hadduu ku og yahay khayr hadduu ku ogsoon yahay la asmacahum wuu maqashiin lahaa dad aan khayr lahayn baad ku daalaysaa mararka qaarkood walow asmacahum hadduu maqashiin lahaana latawallow way jeedsan lahaayeen baa ilahay leey hum mucridin iyo kuwii jeesta wey wa amarahum rabbi wuxuu amray khalqigii markuu abuuray wa amarahum rabbi wuxuu faray bidaacatihi buu amray in la adeeco wanahaahum ilaah wuxuu ka reebay can macsiyatihi in la caasiyo oo lagu fallaagoobo ayaa ilaahay ka reebay wey subxaanahu wa tacaala wa kullu shayin shay waliba yajri wuu soconayaa bitaqdiirihi ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisuu ku soconayaa iyo wa mashiicatihi rabbi doonistiisa siduu doono ayuu u soconaya wa mashiicatuhu ilaahay doonistiisu tanfud way fulaysaa wey cidina ma horjoogsan karto laa mashiicata wax doonid la yidhaahdaa lilcibaadi addoommada uma ahaanin ilaa maa shaa lahum ilaahay wuxuu la doono mooyaane marka rabbi ku dhaqaajiyo ayuunbaad dhaqaaqaysaa anta ka sayaara gaadhigaasoo kale unbaa tahay ilaa kileesh la qabto oo maaragtay wan lagu dhaqaajiyo oo la siid aan soconaynin hada alxadiid tashbah ma arkaysa wuxuu markuu ilaahay kula doono ayuunbaad wax samaynaysaa markaas afcaashaadii maaragtay rabbi khalqaya wa kullu shayin shay waliba yajri wuu soconayaa bitaqdiirihi ilaahay qorshihiisu ku soconaya iyo wa mashiicatihi rabbi doonistiisa waayo meesha isagaa iska leh caalamkan aad joogto rabbi baa leh waxaanu doonina kama dhacayaan laakiin waxaan ka dhacay ayuunbuu qaabila raalli ka yahay qaybna aanu raalli ka ahay laakiin doonista waxaanu ilaahay doonini meeshan kama dhici karaa laakiin waxaa dhacaya haddoone eh ayuu qaybna rabbi ogol yahay oo raalli ka yahay qaybna aanu ogolayn wa mashiicatu ilaahay doonistiisuna tanfudu waa ay fulaysaa wey laa mashiicata lilcibaad wa mashiicatuhu ilaahay doonistiisuna tanfud waa ay fulaysaa laa mashiicata doonid lilcibaadi addoommada uma sugnaanin ilaa maa shaaa lahum ilaahay wuxuu la doona mooyaane marka ilaahay kula doono ayaad wax doonaysaa aad samaynaysaa famaa shaaa wuxuu la doono lahum addoommadiisa kaana wuu ahaanayaa shaygaasi wamaa lam yashaa ilaahay waxaanu doonina lam yakun ahaan maayo maa shaaa wuxuu la doono lahum addoommadan lahum addoommada kaana wuu ahaanaya wamaa lam yasha ilaahay waxaanu doonina lam yakun ahaan maayo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane idinku doonisba malihid in allaha kaana caliiman xakiima wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabu lcaalamiin ilaahay markuu doono ee addoommada uula doono ficil inay ku dhaqaaqaan ayaa bay addoommaduna dhaqaaqi karaan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayuunbaa doonista iskale caalamkiisanna kama dhici karaan waxaanu doonin laakiin waxaan dhacaya ayuunbuu qaybna ilaahay raalli ka yahay oo mashiicadiisa sharcigaa ku imanaya qaybna aanu raalli ka ahayn oo iska gudagelaya mashiicadiisa amba iraadadiisa kawniga ah ayuunbay gudagelayaan oo maraba addoon kama boodi kara taama idan iyadoo sidaa tahay haddana qofku ma xujaysan karo qadarka ilaahay ee sidaas oo marka lagu yidhahdo waar tuko odhan maysid haddii ilaahay qadaro waan tukanaya amba marka lagaga hadlo inaad lunsan tahay maaragtay ma xujaysan kartid qadarka ilaahay oo inaad tidhaahdo ma aha ilaahay hadduu i hanuunin lahaa waan tukan lahaa amba ilaahay hadduu i hanuunin lahaa dadka wanaagsan baa noqon lahaa taasina mid meesha taalla maaha waana arrinta mushrikiinta ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay uu ku eedeeyey weeye sayaqulu ladiina ashrakuu ilahay muxuu le waxay odhan doonaa kuwa alla u shariik yeelay law shaa allahu ilah hadduu dooni lahaa inaanaan shariik yeelin ma ashraknaa maanaan shariik yeelne walaa aaba'una aabbayaashaneen lama yimaadeen macnaa iyagu maxay ujeedaa macnaa shirkigan aanu la nimi ilaahay baa raallikaaba iyagu ujeedaa inuu qadarka ilaahay wixii maaragtay aanu rabi qadarin inaanay dhacaynin waa sugan tahay sax wey laakiin waxay ujeedaan arrintan ilaahay baa raalli ka ah oo inaanu u shariik yeelno isaga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala jecel bay leeyihin waa taata la diidan yahay taata la diidan yahay weeye oo waa ki ilaahay lahaa wa qaaluu law shaaa araxmaanu maa cabadnaahum bay marka la yidhaahdeen ilaahay hadduu dooni lahaa maanaan caabudnayn kuwan aan alle ugu shariig yeelayn ilaahay muxuu yidhi maa lahum bidalika min cilmi arrintaa wax cilmi ay u leeyihiin ma jirto in hum ilaa yakhrusuun ma aha kuwaasi beenaalayaal mooyaane wax kale waa niman beenaalayaalaaba ayay rabbi leeyihin marka ilaahay wuxuu ku ceebeynayaa nimankan ee shirkigan iyaga ka dhacay ee mashiicada alle ku dhacay inuu ilaahay jecel yahay oo kale matalin waa taatay iyagu leeyihin macnuhu sidaasa maaha mana banaana in qadarka la xujaysto oo la yidhaahdo ilaahay baa sidan damcan nacam ilaahay waxaanu doonini ma dhacaan laakiin adigu inaad tidhaahdo macaasidan masalan ilaahay baala ka raalli ah ilaahay baa masalan shan ii qadan aad tidhahdo maaha haddii la yidhaahdo xadiidkii aadam iyo muuse dhex maray muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu canaantay nebiy llaahi muusa nebi aadam buu canaantay waxaanu ku canaantay maaragtay cunitaanka geedkii cunay isaga iyo haweenaydii xawaa amba hooyadeen umuna markaa wuxuu yidhi maaragtay adaa rafaadkan iyo dhibaatadan iyo dhibkan dadka ugu wacan aadam iyo isagu waa isqabsadeen aadam muxuu yidhi at maaragtay ataluumuni ma waxaad igu canaananaysaa calaa amrin qad katabahu allahu calaya waar maarin ilaahay qadaray baad igu canaananaysaa qabla an ukhlaqa biarbaciina caama afartan sannadood hortay intaan la abuurin marka arrintaa uu nebi aadam diidayay waa maxay waa musiibada dhacday musiibadaa weeyaan tuu maaragtay leeya ilaahay baa ii qadaray laakiin ficilkii dhacay inuu ilaahay raalli ka yahay kuma doodayo marka rasuulkuna muxuu qiray ana aadama xaja muusa aadam inuu ka dood batay nebi muuse ay halaba calayhi bilxuja marka inagu axaadiista noocaas oo kalea bilqabuul baynu ku qaadanayna wasamci waaaca waa lisixati can rasuuli illahi sal allau alayh wasalam in la beeniyo laga hor yimaadana maaha sida qadariyadu ay sameeyaan amba tafsiir baarida in lagu fasiro macnaha saxiixii waxa weeyaan aadam isagoo ma xujaysanin qadarka iyo qadaha ilaahay dembiga samayntiisa uma xujaysan laakiin qadarka wuxuu u xujaystay masalan musiibadan dhacday weeye ilan dembigii musiibaa ka ratibantay isagii baa jannadii laga soo tuuray iyo awlaadiisi iyo haween wixii o dhan baa dibadda loo soo tuuray marka arrinta muuse ku canaananayeyna waxay ahayd samaynta ficilka may ahayne sababtan uu ugu noqday ummadda maaragta in dibadda loo soo tuuro musiibada markaasuu leeyahay musiibadan waa mid ilaahay ii qadaray laakiin khadiicada uma deliishanayo idan markaa qofka markay musiibadu ku dhacdo qadarka wuu xujaysan karaa yaxtaju bihi cinda almasaa'i laa cinda almacaayib markaad xumaanta samaysan maaha macnahaas ayaa ugu wanaagsan baa layidhi waayo qofka muslimka ahi marka ilaahay wax u qadaray musiibo ku dhacdo ilaahay baa ii qadaray buu odhanayaa saas oo kale laakiin markaad xumaanta samayso ilaahay baa ii qadaray oo macnaha ula jeedo rabbi baa sidan ka raali ah waa caadadii mushrikiintu lahaayeen marka qofka muslimiintu iska ilaaliyo waa inaad tidhaahdo maa shaa allahu kaan meel baan ka dhacay meel baan ka dhacay oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku gardarooday ilaahayna waxaan weydiisanaya dambi dhaaf laakiin xumaanta samaysay ilaahay baa qadareeda ula jeeda un ilahay rusa raalli ka ahaa waa caadada ahlu shirkigu ay la iman jirin wy iska ilaali yahdii rabbi wuu hanuuniyaa man yashaau kuu doono ciduu doono ilaahay hanuuniya maxaana loo hanuunin waayey miyaad la leedahay hidaayad miyaad la wadaagtaa haddaad tidhaahdo maxaa lai hanuunin waayo lama lihin marka ciduu gartu ilaahay hanuuninaya yahdii rabbi wuu hanuuniyaa man yashaau kuu doono wayacsimu wuu ilaaliyaa wayucaafi wuu saamaxaa limaada fadlan fadli aawadi waa fadli daraaddii buu ilahay saawiya wayudilu ilaahay wuu lumiyaa man yashaau kuu doonuu baadiyeeyaa wayakdulu wuu duleeyaa wayabtali wuu imtixaama cadalan liajli cadaala cadaaladiisa aawadi buu rabbi saawiya midna waa bifadlihi midna waa bicadlihi isagaa iska leh waxa lagaa siiyo un adigu arag waxa ilaahay kaa siiyo ayuun baad arkaysa hidaayada marka waa hidaayatu tawfiiq baa la yidhaahdaa waa waafajinta ilaahay camalka wanaagsan inuu samayno inuu waafajiyo weeyaan laakiin hidaayadu macno kale mar bay caddaynta noqotaa markaa caddaynta looma jeedo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada u jeclaa inuu islaamo adeerkii abu daalib laakiin ma dhicin ya cami qul laa ilaha ila allah ya cami wuu kusoo noqnoqon jiray rasuul adeer laa ilaha illa allah adeer laa ilaha illa allah abu jahal iyo kii kale baase inkaarta qabay baa ilahay kusalidoo markaasa yidhahdeen wariyaha maaragtay abu daalib ma waxaad nacaysaa maaragtay miladii maaragtay aabbaha miyaad nacaysaa atargabu can millati cabdilmualib ma diinta cabdilmualib baad maanta ka tegeysa ilaa markii dambe oday buu yidhi war anigu tii hore aan iskaga dhimanayaa tii hore ayaan ku dhimanaya ilaahay markaa nebi maxamed muxuu ku yidhi innaka laa tahdii man axbabta hanuunin maysid nebi maxamed adigu ciddaad jeclaatay walaakina allaha yahdii man yashaa ilaahay baa si hanuuninaya cidduu isagu doono wa kulluhum khalqigu siday u dhan yihiinba yataqallabuun waxay dhex soconayaan amba ay ku dhex rugmanayaan fii mashii'atihi ilaahay doonistiisa dhexdeeda bayna fadlihi ilaahay fadligiisa oo inuu hanuuniyo ilaaliyo iyo wa cadlihi cadaaladiisa oo hadduu doono inuu karkaarka ku weydaariyo oo ilaahay baa yidhi huwa aladii khalaqakum waa ka idin abuuray fa minkum kaafir waxaa idinka mida mid gaal ah wa minkum mu'min faman hadaahu ila liimaan fabifadlihi walahu alxamdu waman adallahu fabicadlihi walahu alxamdu yaa qabsan can iladdaadi qaar ka soo horjeeda cid isaga lid ku noqon karta iyo walandaadi kuwa u dhigmaba midna ma jiro mid ka soo horjeedaana ma jiro oo awood kula siman oo awood kaga hor imanaya iyo mid la midiba wa huwa alle mutacaalankii ka koreeya weeye can iladdaadi buu ka kor noqday qaar isaga ka soo horjeeda lid ku ah iyo walandaad adiddu almukhaalif waa cid khilaafsan weyn oo awood la timaada waniduna almil waa cid dhig u noqota oo la mida fahuwa subxaanahu laa mucaarida lah ilahay ma laha fallaayo bal maa shaa kaan wixii uu doonaana way dhacayaan waxaanu doonana dhici maayaan walaa mila lahu qul huwa allaha dib ugu noqo walam yakun lahu kufuwan axad cid ilaahay u dhigantaa ma jiro marka ilaahay subxaanahu watacaala cidina uma dhigo laa raadda mid celinayaa ma ahaanin liqadaa'ihi ilaahay wuxuu jaro bal yaa joojinay cid walba bal isugu yeedh laa raadda mid celinayaa liqadaa'ihi uma ahaanin mal ilahay qadi xukmi walaa mucaqiba mid ka daba tegayaana ma ahaanin lixukmi ilahay xukunkiisa xukunkaa ilaah waad ku qaldanto aan asaxaya hal tajidoon laa mid joojin karayaana ma jiro walaa haaliba mid ka haalib noqonayo o ka adkaanayaana ma jiro liamrihi oo kaa inagu fulinaya hurguf dil noole miyaad horjoogsan karaysaa halkaasay ka soo baxaysaa qofka taataad ugu jeclayd oo haraaciyaysa ad arkaysaa nafta xawla qarqarada ay marayso weligii bilay kaa tahay ihi un baa kula gudbay inaad hoyn abkasa laa walaa haaliba liamrihi bal huwa alwaaxid alqahaar madal iyadoo la tuban yahay ayaa odhanaya ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun intuu midig iyo bidix midba samada iyaarada ku qabto odhanaya war maye raggii loo taagaraa hebella maye hebello hebella maye markaasaa la waayaya nag cid hadna giriftani iyo gebgebtani waa afka baarkiisa cid hana maqli maysa jab maxaa keliya la maqlaya qiyaamaha marka laa taagan yahay sanqadha jaanqaadkun baa la maqlaya jaqaf jaqaftunbaad maqlaysaa abadan xashaasho ma jiro lays eegi maayo miyaan la istaawanayn bay tihi caaisha markuu rasuulku yihi waa la qaawiyo la kabalayo la burisa miyaan lays eegaynin arrintu ka culus buu abadan allahaasi nag balsamadane dhaahiratay nairishkuma arbacuu galay mayselaasu ahabay ku odhan doonaan soo maa me hawaari meeday hawaare iyo jiidayada mid walba way ka dartay gaw ilaahay baryadiisa mooye warma kale ma hayno nag halkay taaganta laakiin iminku ugu dhowi waynu quusanno markaynu quusanno ayaa layna waraabinaya wahuwa aladii yunasilu hayb min bacdi ma qal markaa quusu timaado waa astaamaha lagu garto inuu cirku iska imanayo ilaahay baryadiisuun hala badiyo qulubtana ha la hagaajisto wey cid keeni karaysaa ma jiro geg maxaa maray xidigi me dirre maye halkay mareen gaw xagganuu ka degay iyo xagganuu ka degay midna ma jirto soo horay buu leeyahay soo daba bal wax kasta eeg adugu maanta bal dib ugu noqo war mawriskiisa laasasenba mu ahaan jiray wuu qaboobaan jiray war war xaggay ka dustay yaa uga fadhiyey ilaah loo kala bixin ma laga yaabaaba in wuxuba isu baxeen so looma kala bixin gugii baa loo kala bixin wixii baa ilahay ka dhex saara war ilahay u noqdo un ilahay u barya sheekhu markuu caqiidada inoo sadexaad wuxuu leeyahy raximahullah aamanaa waanu rumaynay bidalika kaanu soo sheegnay kullihi dhammaantii bidalika kaa kullihi wa ayqannaa waxaanu yaqiinsannay anna kullan mid waliba oo lasoo sheegay min cindihi ilaahay agtiisa inuu ka yimi waxau sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala waana muxamada cabduhu lmustafa wanabiyuhu lmujtabaa warasuuluhu lmurtadaa sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin bal kollay habeenada kale inuu sii akriri doonaayo in yar oo ku saabsan salaada waad moodaysa oo markaad salaada dadka ku dhex tukanayso waxaad arkaysaa qalada badan qalad rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war waxaa u tukataan sidaad igu aragteen anigu u tukaniya khaladada badan ee salaadaheena ka muuqda waxaa ka mid a markaynu sujuudayno dadku waxay ku sujuudaan halkaa intaa yaro wejigee sare la horta waxaa laga ju- sujuudaa toddoba xubnood toddobadaa xubnood ee laga sujuudo mid keliya intaad sujuudda ku jirta adaad dhulka ka qaado way ku nacdalaysaa allacna atacrifuuna lacna waxay ilaahay ku baryaysaa inaanu ilaahay ku naxariisan oo raxmadiisa ilaahay kaa fogeeya markaa waa wejiga laga soo bilaabo ilaa sanka dadku waxaad arkaysa ayagu qortaa dhigaya sida caruur maaragtay bidike ayaa halkaas dhigayaan mogta marka inuu xagga dambe ba eegayaad moodaysa abadan sujuudda markay tahay halkaa laga soo bilaabo ilaa sanka waa inaad dhulka si buuxda aada wejigaaga ugu hubsato wey wejigaagu si buuxda waa inuu u qabsado dhulka labadana gacmood iyagoo farahaagu ay qiblada u jeedaan waa inay dhulka qabsadaan labada jirib kadalik labada farood ee luguhuna waa inay dhulka qabsadaan weeyaan iyaguna faraha lugaha dhulka dadka iyagoo ka qaadqaadaya arkaysa la iska ilaaliya waana qadiyad khatar badan waa inaad wejiga halkaa ha dhigin sanka ilaa jabhada ajabha ayaa laga sujuudaya oo aad dhulka ku hubsato sankaaga iyo wejigaagu inay dhulka wada qabsadaan gacmahaaguna waa inaanay qiblada ka jirin ee qiblada waa inay ujeedaan farahaagu waa inay urursan yihiin jilbahaagu la mid labada lugood ee maaragtay farahoodu caaradooduna waa la mid waa inay dhulka iyagana aad ku hubsato weeye ta labaad waxaad arkaysaa qofku isagoo imaam baynu leenahay imaamku isagoon rukuucin baad arkaysaa dadka qaarkooda iyagoo rukuucayaan baad arkaysaa imaamkii oon sujuudi u sujuudin allahu akbartuu yidhi ee uu sujuudda bilaa bilaaba waxaad arkaysaa qaar iyagu sujuuddii ku guda jira maadaa yuqaal waxaa la yidhaahdaa musaabaqa tubdilu salaa macnaa ka horeynta imaamku waxay keenaysaa inay salaadaadi burto oo ay jabto dhow ay tidhaahdo marka waxaana u badantay xilliga qunuuduhu ay jiraan alqunuud ee qofku markuu rukuucda imaamku ka soo kacayo samica allahu liman xamida markuu yidhaahdo aada ogaato imaamku inuu istaagay ayaad istaagaysaa adiguna samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd laakiin dadkeennu maxaa yaqaanaa waliya xaray mar alle marka uu rukuucda laga soo tooso ayaa waxaad arkaysaa wuu sii faydfaydanaya inuu sujuudi galaa doonaysa abadan taas rukuuc maaha ictidaalkii oo dhan baa lumay markaa rukuucda markaad ka soo toosto waa inaad istaagto weeyaan xataa tarjica kullu faqaarin ilaa mawdicahaa ilaa xubin waliba barteeda ay ku noqoto digtoonow tacrifoon waan istaagto wey dhag markuu rukuucda imaamku rukuuc sujuudo ee aada hubsato sujuuddii inuu galay uu wejiga dhulka dhigay markaasaad adiguna sujuudi kartaa weeyaan laakiin imaamkii oo sii socda bilaahi calaykum haddaad sii socoto oo imaamkii oon rukuucinba aada rukuucdo oo imaamkii oon sujuuddii kasoo kicin aad kasoo kacdo allahu akbartun dhegaysato waxaad moodaysaa in maaragtay boobaa la yidhi ayaad moodaysaa teeda kale markaad rukuucsan tahay ma aha inaad sida waraabaha isu taagto so qaabka hore qaarkiisa hore ayaa dheer ambaba sidaynu reer magaalku inagu badanyay sida iskarogada taarifoon iskaroga marka xashiish markaad arkaysa qofku isagoo rukuucsanoo saale baad arkaysaa la waa in dhabarkaaga iyo gidi madaxuna aanu foorarsanin korna aana utaagin dhabarkaaga waa inu simo caadi si simaan waayu noqda madaxaaguna aanu foorarka kale foorarsan ma arkaysa markaa qofka muslimka ahi waa inuu sidaa ku dadaalo teeda kale taamiintu markay aamiintu ay bilaabanayso waa arrin cajaa'ib leh aamiintu hortaa qur'aan maaha soo ma ogidin inaha laysat min alqur'aan laakin waa duco allaahuma ajib bay noqonaysaa ilaahu baryadayda aqbal marka imaamku aamin yidhaahdo ولا الضالين إنه ولا الضاد إلى هذا أي إنه آمين تكلمنا ما هشر إحساس مركو إلى هذا ولا الضالين إمامك آمين بو إمامك ورميا مركز سيدنا ولا يمتأمي سنين آمين مركز محاد عيا آمين تيني يتي إمامك يتي ملايكتو بين اسوافقان مركز سلاتينا إنه قطو mid ilaahay aqbalo sayn rajaynayna marka dadka muslimiin waa inay salaad aynu ilaashano awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu asala shayga ugu horeeya ee ilaahay ku weydiinayay xuquuqdiisii waa salaada weeye salaadii hadday noqoto mid aad kibna jexdo oo aad ku baasto ilaahay markaa acmaasha kale wuu ku fudaydinaya waxaan xuquuqda bini aadamka kale aan ahayn laakin bilaahi calaykum salaadeenii khalal fara badan baa ku jira rasuulkuna salluu kamaa ra'aytumuuni usallii waan u tukada saa ugu aragteen anigoo u tukanay waa in salaada la socdo ceeb maaha dad dhan baaba maaragtay intaa u socda oo ilaahay qaras iyo qolyahan tabliiqu intaa badan waxay tarkiisayaan salaada ma arkaysaa in salaada la socdo oo weyseysigeedii loo soxo oo loo hagaajiyo oo maaragtay dadka islaamkii loogu yeedho ayaa waajibay hadday salaadeena khaldanto maxaynu meesha la tegayna waxa inaga horeeya uun in ilaahay subxaanahu watacaala laa qadar allah ilaahay inaguma keeno in laynagu soo tuuro iyadoo wax alla wax inoo tarta aanay jirin waayo rasuulku wuxuu leeyahay man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa rad aw man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad qofka sameeya camal aan ka ayaga ahayn waanu kusoo waa lagu celinayaa buu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam ilahay baa kugu soo celinaya aatada kale ilaaha la baryo raxmadda ilaahayna yaan laga quusanin salaatu istisqaagana hala tuko abaarahani way dhici jireen waxaan wax ka daran baa rag soo maray xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay dhacday faartaqib yawma taati samaau bidukhaanin mubiin marka ilaahay leeyahay usug baa la yidhi rasuulkaa habaaray nimanka ilaahay oo toddobadii sano aba sano ee abaarta ahaa aad ku qabatay qoomkii nebi yuusuf ilaahay oo kuuna ku sallid buu mar yidhi marka ilaahay baa yidhi sug nebi maxamedow ilaa samada uu ka yimaado qiiq cad macnaa waxay u qaateen abaartu xadkay ka gaadhay in maaragtay qiiq uu samada ka socdo geelgeeltan baa innaga inahaya maxay gaadheen markaa mushrikiin alcarab waxay gaadheen iskedaa arigeenna maanta lama cuni karo in badan oo ka mida oo aad buu wanaagsan yahay ma arkaysa laakiin dhogorta iyo dhiigga ayay isku khaldi jireen marxalada ka gaadheen dhogorta xoolaha iyo dhiigga markii ugu dambaysay weyduna waxbay ka dhiig badnaan jirtay ma arkaysa iyo dhiigga isku khaldi jireen markaasaa dhawar iyo dhiiggaa la cuni jira waa geelgeeltan inagutay ina haysa haddaan sidan laysu dhaamin oon ilaahay loo noqona subxaanahu watacaala tadambaa daran markaa ilaahay subxaanahu watacala si inooga saaro salaatu istisqaa wanada jira la tukado markaa maxaa dhacay siday sidaa u ahaayeen ayaa kaninkaasoo kale kasoo ka soo galay nin caraabi reer miyi rasuulka ilaahayow wadooyinkii go-ay safar baa isu socon waayey carruurtiina maadhatay way gaajoodeen carruurtii xoolana dhaqaaqe ilaahay noo bari inagu maanta nebi maxamed ma haysan laakiin allah subxaanahu watacaala sida baryadu tahay haddaynu la nimaadno ilaahay wuu inaga aqbalayaayo isagaa ballan qaaday innagana wuu ina amray inaynu barino in la daala maaha udcuunii astajib lakum baa ilaahi markaa rasuulku isagoo mimbarka saaranay jimco tahay ayuu ilaahay baryey saxaabigii xadiiska wariyey wuxuu sheegay inaan samadu midh daruura aanay lahayn midh daruura inaanay lahayn jimcaha ilaa jimcihiisii dambe waa la soo bixi waayo roob waa laga yaacay saaskii gudihiisii waa looga yaacay roob baa looga yaacay markaa dadku allah u noqdaan teeda kale nimanka reermiyiga aho bilaahi calayk abaartan oo dhan waxaa dhalay sakadii seke la-aantaa dhalaysa sekada haddii la bixin waayo waxaa ilaahay qoomka sekada hor joogsada rasuulku caddeeyey inuu ku sallido in samada laga hor joogsado roobka ilaahay baa u diidayey subxaanahu wa tacaala inay samadu roobayso ayaa ilaahay ka hor joogsanayay waa neef adya waa nayl amba sabeen ambaba ceesaan amba ri kale weeye dacwaaba cunaysa ilaahu maanta miyaa kaa saara war ilaahay subxaana watacaala waa raxiim oo inaga saari doonaayo war bahashaa sekada ah ee ayaan daradu ka imanayso reer miyugu ha iska ilaaliyo in badanba kadib dembi yaryihiin reer magaalka balaayo dhan dadka reer magaalkaabaa la soo gala الفتنة تخرج من القرى وتعود إليها لكن مركز دنبير المقال كم بيدن برسطة مقالوا إنك كسوب بحدا مركز دنبير كم بيتبه كن نقطة وده ما ركتي مقادير تبا دارها مرفع لكم مروشاي ولا ماكسا وده دم بلور برعاية ورب الكعبة واحد مودس قال مقابر حبالات مودس أبدا هو دي يحيى حيسة هذه قال نحيا dadku show waxay muuqdaan markuu gurigu dhisan yahay uu camiran yahay uu muuqanay dadka ku qulqulaya muuqan maayo waa aafaadka uu ilaahay baa burburiyey ma ogtahay way jibirtay facatat canha min rabbiha marka le wahiya khaawiyatun calaa curushiha qur-aanku wuxuu yidhaahdaa waxay ku dhacday saqafkeeda dhab halkaas murkiis udimisaa dem dembiguna ku tuldhacayaa qolada reer magaalkuna ilaahay u toobad keenaan salaatu isqaadana hala bariyo ducooyinkana hala badiyo sadaqaadkana waa in la badiyo dadkuna waa in maaragtay quluubtu ay saafi noqoto dadkuna balaa'isa saamaxaa dadka muslimiinta saamaxadaba ilaahayna xilli habeenka qaybtiisa dambe waynaynu ilaahay barino habeenka qaybtiisa dambe ay waynaynu ilaahay barino habeenka qaybtiisa dambe u ilaahay yidhahdaa man yadcuuni war kuma ay barayaya faastajiib oo baryadiisa aqbala kumaa wax weydiisanaya waa habeen walba haddee bal ogow kumaa wax weydiisanayoo siiya ayuu ilaahay yidhahdaa bal markaa xaalad adag baa ina haysatee إلهي سبحانه وتعالى دذي الدنيا ومشقات يدي باتذي من قصار إلهي نبرنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قيثا مباركا نافعا عاجلا غير رائد عاجلا غير رائد عاجلا غير رائد نافعا غير ضار نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلناه فعل سفهاء منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمدا عبده المصطفى والنبيه المجتبى ورسوله المرتضى شيخ رحمه الله تعالى وعو هلكنا كحصيا sida qofka muslimka ah ay waajibka ugu tahay inuu garto oo maaragtay caqiideeyo xaqnimada iyo dhabnimada ay ahayd nebinimada nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam iyo rasuulnimaduba wa anna muxammadan ama wa inna muxammadan oo innada la akriyo bikasri alhamsa waxay ku cadfan tahay ina allaha waaxidun laa shariika lahu ayay ku xidhan tahay wanaquulu waxaanu leenahay buu yihi shaykhu raximahu llahu tacaala wa ina muxammadan nebi muxammedna cabduhu ilaahay addoonkiisa ayuu ahaa addoonka almustafaa la doortay amba wa anna haddaynu sidaa u dabdinana wa aamanaa waxaanu rumaynay bianna muxammadan nebi muxammed inuu yahay cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay almustafaa la doortay wa nebiyuhu nebigiisii inuu yahay almujtabaa la doortay uun waa isla macne almustafaa iyo almujtabaa labaduba wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay ayaanu rumaysannahay almurtadaa raalliga laga yahay marka alistifaa'u waalijtibaa'u waalirtidaa'u saddexdaa ereyba macnahoodu way isku dhow yihiin oo waa macno mutaqaariba weeyaan marka cabdahu cabdahu lmustafaa cabduhu lmustafaa ilaahay addoonkiisii uu doortay weeye macnaa addoonnimo ayaa lagu sifeeyey qofkuna waxaa maaragtay uu noqonayaa qof kaamil ah amba addoommadu waxay ugu wanaagsan yihiin markay xaqiijiyaan addoonnimadooda ay alle addoommada u yihiin mar kastoo addoonku uu sii xaqiijiyo cibaadada uu alla caabudayo martabadiisu kor bay noqonaysaa kamaalkiisuna wuu sii siyaadayaa derajadiisuna waxay noqonaysaa mid kar noqota qofku hadduu ismoodsiiyo oo si khayaaliya u arko in maaragtay qofkuba uu addoonnama addoonnimada ka bixi karo oo addoonnimada laga tegi karo biwajhin min alwujuuh qofkaasi wuxuu noqonayaa ajhalu lkhalqi buu noqonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa markuu ammaanayo wuxuu ku ammaanay inay addoomow yihiin wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada subxaana bal cibaadun mukramuun baa ilaahay yidhi waxay idhaahdeen nimankii mushrikiinta ahaa wa qaaluu ittakhada araxmaan ilaahay raxmaanka ahaa wuxuu samaystay oo uu yeeshay waladan buu yeeshay subxaana ilaahay baa ka nasahan inuu walad yeesho bale cibaadun addoommo weeyaan mukramuuna la maamuuso waxaad arkaysaa ilaahay rasuulka subxaanahu wa tacaala markuu alle ka warramayo ayadoo rasuulka uu martabad aada u sarraysiyey uu gaadhsiiyey ayaa inta badan ilaahay wuxuu ku tilmaamaa inuu addoon isaga uu ahaa rasuulku inuu addoon yahay ashrafu lmaqaamaat ashrafu lmaqaamaat marka ilaahay uu rasuulka joojiyey amba goobaha ugu sharafta badan leh ee rasuulka uu geeyey marka ilaahay ka warramayo wuxuu ku tilmaamaa inuu addoon alle ahaa rasuulka maalan markuu ilaahay dheelmiyey ee uu kaxeeyey muxuu ku sifeeyey addoonnimo subxaana aladii asraa bicabdihi baa ilahay yidhi subxaana aladii allihii baa nasahan oo xumaan oo dhan ka hufan asraa guuro geliyey bicabdihi addoonkiisa muxamed ah waa darajo aada u sarraysa mar kale oo ilaahay uu rasuulku caabudayey oo maaragtay jinkuna ay ku soo urureen ee rasuulka cibaadadiisa ay dhegaysanayeen ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaana rasuulku inuu addoona la yahay wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu macnaha markii addoonka ilaahay uu kacay baa ilaahay leeyahy isagoo ilaahay caabudayoo baryayay markuu cibaadada alle u kacayna rasuulka alle wuxuu ku tilmaamayaa addoonnimo waxyiga markuu ilaahay ku soo dejinayay addoon nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sifeeyey addoonnimo fa awxaa ilaa cabdihi ma awxaa fa awxaa wuxuu waxyooday rabbi ilaa cabdihi addoonkiisa ma awxaa ilaahay markuu kitaabka ku soo dejiyeyna wuxuu ku sifaynaya rasuulka addoonnimo wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina haddaa shaki kaga sugan tihiin kan aanu ku soo dejinnay addoonkaya alxamdu lilaahi aladii ansala calaa cabdihi lkitaaba ayaa mar kale ilaahay markaa qofku waynu addoonnimada ogolaaduu alle addoonka u yahay waa alla ku xidhan yihi markaa ma jirto marxalad dadku markay gaadhaan ay addoonnimada ka baxayaan oo jirta oo maaragtay sugani ma jirto waa axwaal shaydaaniya haddii la arko dad le addoonnimadii xadkiiba waan iska dhaafna waan iskaga tagnay arrin aan sharci ahayn wey walidaalika rasuulku wuxuu mutay in ilaahay uu bani aadamka oo dhan ka horraysiiyo fi dunya waalaakhira in laga horraysiinayo waxaad ku garanaysaa markii qiyaamaha la istaago oo bani aadamku ay rafaadaan ayaa waxaa la isweydiinayaa cid ergegasha oo bal khalqiga ilaahay kala hadasha war aabbahay nebi aadam inoo geeya bay odhanayaan iga taga buu odhanayaa amba waan dambaabay nuux baa loo imanaya waridaaya buu odhanaya muusaa loo imanayaa sidii sindhe ciisaa loo imanaya oo u dambeeyey ambiyada rasuulka dee ka horreeyey markaa erge ay weydiiyaan ee ambiyadaasoo dhan ay soo wada mareen ayaa ciise muxuu odhanaya idhabuu ilaa muxammadin waradoo muxamed u taga cabdun gufira lahu ma taqadama min denbihi wamaa ta'ahar war u taga addoonkaa dembigiisa kii hore iyo kiisa dambeba la dhaafay u taga markaa rasuulka maxaa u xasilaysa martaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo ah cibaadadaa alleh ee uu sugay weeyey markaa rasuulnimada nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo nebinimadiisuba waa arrin xaqa weey cid kastoo nebinimo sheegataana lagama aqbalayo oo rasuulka ka dambaysay bal ee waxay noqonayaan kadaabiin bay noqonayaan haddii cid damba la arko oo nebinimo la imanaysa macrifadii iyo aqoontii loo lahaabaa rasuulka ugu filanba marag intaan mucjisaadka ilaahay ku ayidayba aan loo tegin waa kii xasaan lahaa low lam yakun fiihi aayaatu mubayinatu kaanat badiihatuhu ta'tiika bilkhabari macnaha waxaaba kugu filan buu ku leeyahay marag sida rasuulku uu ahaan jiray bay habdhaqankiisu ahaan lahaa cid kastoo markaa beenayaala oo nimanimo sheegan jirtay way iska fashilmi jirto way iska tegi jirtay wey markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nebinimaduba iyo risaaladuba sidaasi ayay xaqu lahaa xaq u ahaayeen wey xaq ay u ahaayeen cid kastoo maqashaana hadday rumayn weydo ay ku cadaabgelaysaa ayay cadaab ku mudanaysaa weeyaan cadaab bay ku mudanaysaa ma arkaysaa marka risaaladaas amba nebinimadaa nebi moxamed ayaa ilaahay ku khatimay farriin uu soo dirayo oo uu nebi usoo dhiibayo ama rasuul usoo dhiibayo way xidhan tahay cid kastoo rasuulka dabadi nebinimo sheegataa waa cid uu shaydaanu waxyooday u weeyey shaydaan unbay farriintaa u ka helay hal unabbi'ukum calaa man tanazzalu shayaaطiin tanazzalu calaa kulli affaakin aiim baa ilaahay leeyahay ma idiin sheegaa baa ilaahay leeyahay cidday shayaadiintu kusoo degto ay wax u sheegto tanazzalu calaa kulli affaakin aiim mid kasta oo been badan oo dembiile ah ayay u timaadaa yulquuna samca waxyaabaha ay soo maqleen bay usoo tuuraan wa akharuhum kaadibuun badankooduna beenaalayaal weeye wa shucaraa kuwa gabayaaga ana yatabicuhum algaawuun kuwa lunsan baa raaca kuwaasunbay duufsadaan oo ay baadilka u qurxiyaan alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun miyaanad arkayn tog kaste amba webi kastoo webiyada hadalkaa inay dhex qaadayaan waa shaacirka wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynaynin inay ku hadlayaanna soo maad arag baa ilaahay leey subxaanahu watacaala adyaarku ninka gabayaagii waxuu samayn kara iyo waxaanu samayn karinba intaba u maaragtay uu iska sheegtaa cirkaa dhulka keeni kan kale ilaa qaybo gabayga ka mid ahba nafti hafarada la idhaahba waxaan jirin malaawaal ayuu ku salaynaya marka yay ka khaldamin oo ha u qaadanin dadka qaarkood inay qaybka wax ka ogaadaan oo haddii aada aragto waa bahalaha ay warramayn shayaadiinta ee kuhaanta ah weeye iyo wixii la mida mararka qaarkood way dhici karaan shay maqan inay ka warramaan oo waxoogaa ay hun ku sheegaan laakiin been baa inta badan la socota weeye been baa inta badan la socota markaa nebinimo kaste ama rasuulnimo kaste oo rasuulka dabadii la sheegtaa been bay noqonaysaa weeye waktigii rasuulkaabay soo baxeen qaar rasuulnimo sheegan jiray iyadoon rasuulkuba dhiman calayhi salaatu wasalaam ayay soo baxeen tusaale ahaan reer madiine waxaa ka mid ahaan jiray nin sayaaf la odhan jiray waabuu yaraayo markaa sayaad ibnu sawaaf baa la odhan jiray maaragtay sayaad baa magaciisa la odhan jiray shaksiyad cajiiba buu ahaayo waxyaabaha ka muuqday ay saxaabtu aada ula yaabi jireen ilaa qaarkood ay yaqiinsanaayeanba inuu ninkani dajaal ba ahaa dajaal cawar ba isaga laftigiisu inuu ahaaba ay yaqiinsanaayeen waayo shaksi buu ahaa marka laga cadhaysiiyo dariiqaas oo kale ayuu buuxin jiray labadaas sikadood inta udhexaysu buuxin jiray maalan mararka qaarkood indhihiisa waxyaabihii dajaalka lagu sifeeyey waa lagu arki jiray baa la yidhi ilaa rasuulku in badan isku dayay inuu xaalaadkiisa ogaado oo mararka qaarkood rasuulku ninku isagoo beer u lahaa iskaga dhex jira ayay usoo kabaday suu bal u xaqiijiye ninkani siduu wax u ogaanayay waxyaabaha lagu sheegay rasuulku usoo gabaday maalintii dambe oo islaantii dhashay baa maaragtay markaa ninkaa ayaa rasuulka ku qaylisay rasuulku markaa wuxuu ku yihi qad khabatu laka khaba wa shay baan kuu qariyey macnaha faqaala huwa duk buu yidhi shaygaad qarisay waa duk culimada qaarkood waxay leeyihin rasuulku suuratu dukhaan buu akriyayey marka bidukaanin intaanu odhan baa maaragtay shaydaanku labadan xaraf dhegta ugu riday baa la yidhahda amba xuruufta rasuulku wuxuu ku yidhi iksa tag buu yidhi falan tacduwa qadrak qadarkaaga dhaafi maysa bimacnaa qadarkaagana ad tahay kaahinka uun kaahin un baa tahay mid wax sheega oo qaybka ka warramo faaliyo curaafa ad tahay markaa qadarkaa faaliya leeyahay dhaafi mayside tag buu rasuulku yidhi yacni inamaa anta kaahin markaa nebiga wuxuu ku yidhi wuu sii warramayo yaatiinii saadiqun wa kaadib mid run sheega iyo mid been sheegaaba way i yimaadaan bu yidhi labadaasuba way i yimaadaan waxa kalou rasuulka ku yidhi waxaan arkaa carshi baan arkaa biyo korkood ku yaalla rasuulkuna waa kii ku lahaa waa carshu shaydaan weeye waa carshigii shaydaanka mar rasuulka waxaaba ku yidhi may rumaynaysa isaga laftigiisula may rumaynaysa sidaasoo kale oo wuxuu ahaa maaragtay midinka ariska qabay buu ahaayo balaa ku dhacday sidaasoo kale maaragtay ee markaa dadkan had iyo jeer ale ay iska sheegta waxyaaba aan ahayn maaragtay kuwo laga aqbalayo maaha ama laga asmacayo lidalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu usoo dhiibay fariintan dadkii uu la noolaa kamamay shakiyin waayo runtiisa iyo sidqigiisa iyo akhlaaq wanaagiisa iyo dhaqankiisa ayay yaqaaneen markii malagu isu muujiyey uu rasuulku soo cararay gurigiisa uu yimi ee uu lahaa idada rasuulku waa kii khadiijo u warramay waa tii u caddaysay rasuulku wuxuu yahay inii khashiitu calaa nafsii buu rasuulku lahaa riwaayadka qaarkood haddaa ku aragteen inii qad khashiitu calaa caqlii caqligaasi ma jiro lafdigaasi ma sugna wey inii qad khashiitu calaa nafsii buu rasuulku nafteedaan u baqay buui waayo malak buu arkay suuraddiisugu muujiyey markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baqa ayaa ku dhacay khadiija waxay taqaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu wanaagsanaa faqaalat kallaa abaqan bay wallaahi laa yuksika allahu abada alle ayaan ku dhaartay ilaahay weligaa ku hoojin maayo bay marka waxaa uu samayn jiray rasuulka u sheegtay inaka tasilu raxim dee waxaad xidhiidhsaaban jiray qaraabada watasduqu alxadiida